فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasiir ka tirsanaa maamulka hirshabeelle oo u dhintay cudurka korona madaxweynaha dowladda federaalka oo sheegay in shan iyo labaatan ruux laga helay cudurka korona kuwaasi oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka odayaal dhaqan oo ku sugan wilaayada jubbooyinka oo si kulul kaga hadlay dilkii maraykanku u geystay suldaankii beesha jareerweyne ee jubbooyinka nabadoon cilmi xuseen oo ka hadlay cudurka korona fariin muhiim ahna u diray dadka muslimiinta ah ee ku nool waddammada uu halakeeyey cudurka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dadka ku dhaqan shabeellaha hoose oo ka hadlay iskudaygii dowladda federaalka ee jimcadii ugu dhaqaaqday in ay xirto masaajidda magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey korona ah waan idiin hayaa waa mar kaliya dhuuxa بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aan gudagala dhuuxa wasiir ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa u dhintay cudurka korona wasiiru dowlihii cadaaladda ee maamulka hirshabeelle ahaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi oo lagu magacaabi jiray khaliif muumin ayaa u geeriyooday cudurka korona ninkan ayaa maalmihii lasoo dhaafay la xanuunsanayay cudurkaasi waxaana geeridiisa xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
wararka korona ayaan soo gudbin doonnaa iyagoo faahfaahsan laakiin iminka ku soo dhowaada falaqayn ay wadaagayaan suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbooyinka nabadoon cabdiraxmaan shiilow dhaqane afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbooyinka iyo suldaan maxamuud ismaaciil cali oo ka mid ah nabadoonada wilaayada jubbooyinka waxaana ay saddexduba ka hadleen dilkii maraykanka uu jubbooyinka ugu geystay suldaankii beesha jareer weyne ee jubbooyinka suldaan cabaas maxamed بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون أولا waxaan tacsi u diraynaa oo aan uga tacsiyanaynaa geeridii ay maarata ay ku xadgudbeen cadowga muslimiintu suldaan cabbaas qoyskiisii qaraabadiisii qabiilkiisii iyo guud ahaan muslimiinta ayaan uga tacsiyanaynaa iyo nuqabada soomaaliyeed runtii oo uu ka tirsanaa suldaanku waxaan leenahay kullu nafsun daa'iqatlmawt naf kasta way dhadhaminaysaa geerida oo ay dhimani allah subxaanahu wa tacala aayad kale wuxuu ku leeyahay wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaah naf uma ahaanin inay dhimato ilaa waxay ku dhimanaysaa idamka ilaahay marka suldaanku wakhtigiisi baa la gaadhay gacan ka xaqdaran baana dishay waan u tacsinaynaa marka ummadda muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaanba qaraabadii iyo eheladii iyo qabiilkii iyo dadkii nuqabadii iyo dadkii sida gaarka ay u wada shaqeynayeen waan u tacsinaynaa adeer jasaaka allahu kheyr markana waxaan siinayaa nabadoon cabdiraxmaan shiilow afayeenka odayaasha dhaqanka jubbooyinka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون أولا الله ونحريسته شهادتي سنة الله كأقبل بإذن الله وشهيد عدو كحق درنباد دلي سلطان عباس قودهان وحان وقت تعسيينينا أمد مسلمين تأه gaar ahaan ummadda soomaaliyeed si gaar ah haddana walaayada jubbooyinka uma waxaan u tacsiyeynaynaa qabiilkii uu ka baxay iyo xaasaskiisii iyo caruurtiisii iyo eheladiisii waa u tacsiyaynaynaa dhammaanteen samir iyo iimaan allaha naga siiyo asagana ilaahay ha ka waraabiyo jannaatulfardowso gacanka xaq daran baa dishe cadowga duulaanka ahaa oo horarka ahaa oo ku soo duulay muslimiinta ee maraykanka ayaa dilay insha allahu tacaala ilaahay ha ka aqbalo shahaadadiisa waa hagaag markana waxaan siinayaa suldaan maxamuud ismaaciil cali oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee suldaan cabaas maxamed xaaji inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaha u naxariiso suldaan cabaas maxamed xaaji guduud waa suldaankii beesha jareer weyne waxleena ilaahay subxana wa tacala qabrigiisa u waasiciyo jalaal fardowsana allah ugu bashaaraya insha allah waxaan u tacsiyaynaa dhammaan beeshii uu ka tegey ee jalaarweyne iyo nuuqabada waxaa kaloo u tacsiyayna insha allahu raxmaan aabbihii ahaa ii sheegeen maxamed xaaji gaduud waxaa kaloo u tacsiyaynaa dhammaan xasaskii iyo zawjooyinkii carruurtii uu ka tegey suldaanka iyo dadkiisi qaasa hoosaan asiga ehelkiis ahaa intaas ayaan u tacsiyaynaa waxaan jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala asagana qabrigiisa u waasiciyo annagana ilaahay subxana wa taala gadaashiisa nama fidnayo gacan ka xaq darnaadii sultaan cabaas nin qaar badan aad iyo aad ayaan ugu tuhmayna insha allah waxaan leenahay annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala nama fidnay asagana qabrigiisa allah u waasiciyo jannada fardowsana insha allah allah ugu bashaarayan leenahay insha allahu raxmaan waa hagaag markan waxaan sii falanqayn doonaa insha allahu tacaala suldaan cabaas maadaama saladinta horteeda wada fadhiya ay muddo wada shaqaynayeen Eh, marka hore waxaan siinayaa eh, suldaan cabdiqani gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Eh, suldaan waxaad faahfaahin naga siisaa waxa aad ka taqaano suldaan cabaas qadar suldaan cabaas eh, si aad ayaan u naqaanaa waxaana ku naqaanaa wanaag iyo khayr si guudda wuxuu ahaa suldaankii beesha jareer weyne oo runtii maaragtayay eh, wuxuu ahaa nin ikhyaara oo wadaad ah oo marka xataa salaadiintu ay meel isugu yimaadaan isaga ayaan u dooran jirnay inuu imaam noo noqdo sifadaas wanaagsan oo maaragtay taxfiidka qur-aanka uu xifsan yahay eh, uu lahaa waxaa kaluu ahaa ragga maaragtay ugu firfircoon salaadiinta jubbooyinka ayuu ka mid ahaa dee beesha reer jareer weyne oo maaragtay beel ballaaran ana suldaan buu ahaa oo maaragtay arrimaheeda dhan buu tawallin jiray wax alla wixii beesha looga baahdo ee qabaa'ilka kale ay maaragtay ka rabaan isaga ayaan u soo mari jirnay isaga ayaa maaragtay tawallin jiray isagaa mas-uulka ah wixii beeshu qabaa'ilka muslimiinta ah ka rabtana isaga ayaa u raadin jiray oo maaragtay u soo qaadi jiray marka suldaanka waxaan ka garanaynaa oon ku ognahay wanaag iyo khayr iyo maaragtay ikhyaarnimo iyo nin oday oo maaragtay go'aan leh oo hal adayg leh oo karti leh oo maaragtay ikhyaaraynu ahaa baan adeer maaragtay ku garanaynaa ninkaas suldaanku guddigii fatahaadaan ku wada jirnay khayr laha siiyo sidaan laha ka aqbalo cadowka xaqdaran baadila shahiid baan u rajaynaa insha allah meesha la mari waayo oo la geli waayo oo biyuhu dhuunta noo qabanayaan oon ka cabsanno iyo xaas uga cabsanno isaga gelaya oo maaragtay arrimaha bulshada naftihur waa runtii ma qof maaragtay
waa tahay Eh, nabdoon cabdiraxmaan shiilow maadaama aad tahay afhayeenkii odayaasha dhaqanka jubbooyinka allah u naxariisto eh, suldaan cabaas cadowgii ayaa dilay bal waxaad faahfaahin naga siisaa waxyaabaha aad ku xasuusato maadaama in badan aad ku nimi jirteen oo eh, beelaha gartood oo kale haddii beela isqabsadaan eh, maadaama eh, nin suldaan uu ahaa bal waxyaabaha aad ku xasuusato iyo ereyadiisa iyo waxqabadkiisa xagga bulshada suldaan cabaas awalun ilaahay ha u naxariistaan leenahay Een, waxaa dilay cadow ka xaq daran waxyaalahaan ku xasuusanno ninkaas horta nin qiimo badan oo herudiin ah oo xaafidulqur'aan ah oo iimaan badan oo ikhyaar ahuu ahaa nin wanaagsan oo muxuu ahaaye markii oo muxuu ahaaye garaha qabiilka iyo muxuu ahaaye fadhiyada la gelahayana nin cadaalad uhuu ahaa oo cadaaladda ka hadla nin fiican buu ahaa nin khayr badan buu ahaa nin aad iyo aad beesha uu hogaaminhayana ay uga dambaysuu ahaa nin muxuu ahaaye een maamulka iyo iyo walaayada we- iyo beesha wixii u dhaxeeyana wuu wanaajin jiray wixii qabiilaadka kale iyo muxuu ahaaye beeshiisa u dhaxaysana nin wanaajiyoo ahaa nin muxuu ahaaye xoog furan akhyaar ah oo degan adaab badan buu ahaa insha allah waxaa weeye waxyaalaha aan ku xasuusanna waxyaalahaasaa ka mid a waa ninki waa nin qaali ah oo naga baxay buu ahaa ninkaas cadowga dilayna asaga uu hor ma ahan dhibaatooyin badan u geystay dad masaakiin ahoo birmageyda ah micnaha dhaqanku soomaalida odayaasha iyo dadka waayeelka ah iyo haweenka iyo caruurta iyo birmageyda la yidhaahdaa dadka xurmada leh oo muxuu ahaaye aan la taaban bay ka mid yihiin ilaaleeyo marka gaal xurmo male xurumaadkeenna iyo odayaasheenna iyo birmageytadeenniyuu ku soo duulay insha allahu tacaala horena dad badan oo masaakiin ah waa u laayay suldaan maxamuud ismaaciil eh, runtii maadaama aad tahay suldaan dhaqan eh, suldaan cabaasna waxa uu ahaa suldaan dhaqan oo beesha jirweyne ayuu hogaaminayay adna waxaad hogaamisaa beesha xawaadle kolley waxaad tusaale ka soo qaadanaysaa maadaama inta badan salaadiinta aan ognahay inay ka shaqeeyaan dhanka bulshada waxyaabaha sida gaarka ee ka suldaan ahaan aad ku xasuusato eh, suldaan cabaas maxaad nooga tilmaami kartaa ما شاء الله بشير وفي عنده جزاكم الله خير الجزاء سلطان عباس رمتي ان واحد بدن iyo wax badan iyo wax badan aan ka aqaana insha allah saaxiibana waan ahayn suudaanka maanta ee xagga diinahan dhinaca dhinac walba marka aan sugu imaana ninka noo hogaamiyo waa khayr allah siiya dhinac walba naga hogaamiya insha allah soo cabdiqaan u sheegay insha allah ibn cabaas waxaan ku aqaanay oo runtii wax badan iyo wax badan ku aqaanay waxa kamid ah waagii fatahaadihii ay dhacayeen runtii oo dadka meel isu mara la waayey go'doonka lagu jiray dhibka badan u jiray beesha maanta ee degana u ahayd beeshiisa u bannayd insha allah raggii wuxuu ku jiray runtii aan maraya sida webiga mara jiray dooyahan ku socday dooyaha ku socday oo runtii wax badan juhdiga iyo waqti geliya isoo intaasoo bilood ku dhow celihiisa ka maqnaa runtii juhdi iyo waqtina geliya isoo intaas tolkii iyo qaraabadii iyo dadkii deegaanka iyo walaalihii uu runtii u gurmanayay suldaan cabaas wax badan iyo wax badan ku naqaan insha allah runtii xagga diiniyan aad iyo aad nin culama oo diintana maasha allah ku ah xagga cibaadadana ku fiican runtii qiyaam wax badan aan meel ku kulanaan arnay insha allah ilaahay subxanahu wa tacaala ilaahay subxanahu wa tacaala qabrigiisa u waasici jannada firdowsna ilaahay u beenaa insha allahu raxmaan wabilaahi tawfiiq qaybaha dambe ee falanqaynteena ku aadan geerida ku timid allah u naxariistee suldaan cabaas maxamed xaaji suldaankii beelaha jirarweyne markan waxaan siinayaa suldaan cabdiqani maxay kuula muuqataa maadaama nin hoggaan dhaqan ah oo suldaan ah oo beel ka mid a beelaha soomaaliyeed hogaamiyo in maraykanka uu beegsado adeer waxay la muuqataa gaalada gaar ahaan maraykanka ee adduunka gaalada adduunka horboodaya inuu faashil yahay oo maaragtay siyaasadna wax ka aqoonin dee walba bini aadnimo iyo diinna waxba kuma aqoonine odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilku waxay ka shaqeeyaan masaalixda qabaa'ilka saan soo sheegnay shaqo kale iyagu ma hayaan marka waa meeshii ugu dambaysay dee maraykankuna wuxuu dhaqan ka yahay inuu carruurta iyo haweenka iyo siduu naqiibka hadda sheegaya afhayeenku birmageydaa dadka odhan jiray inuu laayo marka in la dilo suldaan maaragtay beeleed oo maaragtay isagu arrimaha beesha uun tawalinayey waxay muujinaysaa fashilka ku yimid gaalada adduunka maanta horboodaysa iyo maaragtay akhlaaq xumadooda iyo maaragtay tabardaridooda ayay muujinaysaa salaadiintana lama dilo oo waa dad iyagu maaragtay birmageydaa oo arrimaha qabaa'ilka u taagan oo dadka maslaxadooda iyagu qabaa'ilka ayayba la dirirayaan hadda gaaladu iyo maraykanku marka waxaan adeer u aragnaa inuusan cidna dhaafaynine cid walba uu la diriraya maraykanku hadday tahay suldaan iyo hadday carruur tahay iyo hadday ganacsi tahayba maaragtay meeshan waxba ma kala eegayaan waana faashiliin way fashilan yihiin akhlaaqday ku fashilmeen diinta ma walmayn haynin siyaasaddiina ku fashilmeen waayo iyagunba hadda dhibka isku sii badin qodax bay isku kicin qabaa'ilkii bay kicinayaan inay maaragtay lala dagaalamo ayay maaragtay qabaa'ilkii nala dagaalamay leeyihin hogaankiinii baan dilay marka adeer waa arrin fashil ku ah maaragtay gaalada muslimiintana guul iyo wanaag bay u tahay qabaa'ilkuna insha allah way ka jawaabi doonaan siduu sheegay maaragtay naqiibkiiga horreeyba insha allahu tacaala qaybaha dambe ee falanqaynta ayaan weli ku guda jirnaa nabadoon abdiraxmaan shiilow ayaan siinayaa maadaama uu geeriyooday suldaankii beelaha jararweyne oo jararweyne aan naqaano in jubbooyinka uu wada dego oo suldaan u ahaa suldaan cabaas allah u naxariiste maxaa talooyin ah oo aad u jeedin lahayd
beesha jareerweyne waa beel weyn oo muslimiinta dhexdooda kuway khaasatan beelaha degan jubbooyinka beel ballaaran weeye hadduu naqiibkii ilaahay oofsaday oo naqiibkii baxay waxaan kula talinaynaa insha allahu tacaalaa in marka hore ay diyaargaroobaan oo horta cadowga ilaahay oo aan ninna dhaafayn oon oday dhaafayn oo aan haween dhaafayn oo aan saqiir dhaafayn oo aan kabiir dhaafayn waxaa weeye waxay u jeedaan dadku waxay qabaan in gaalada iyo mujaahidiinta keliya uu dagaalka u dhaxeeyo ma ahan dagaalka waa dagaal muslim weeye tawxiidkaa lala dirirhayaa laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah qof kalehaa lala dirirhayaa marka horta ummadda guud ahaan saa waa u ogaatay khaasatan beesha jareerweyne oo aan jecelnahay oo degan muxuu ahay beelaha xurmada leh oo waaweyn ka mid ah waxaan leenahay haddii uu naqiibka aan jecleen naga baxay waxaa laynka rabaa deganaasho iyo u fiirsasho iyo muxuu ahay inaad u diyaargarowdaan in aad keentaan suldaan ku hogaamiya shareecada islaamka inaad soo diyaarisaan inta ka horaysana haddee suldaanka wuxuu lahaa nabadoonna iyo ma ogtahay jifooyinka beesha waa beel weyn jifooyin bay u kala baxbaxdaa iyo degmooyin degmo walba nabadoon bay lahayd marka waxaan codsanaynaa inta hadda naqiibka laga keenhayana inay cidda sii hogaamiyaan oo ay isu tagaan nabadoonnada beesho shirgudoon ay samaystaan wax aan guddoon iyo hoggaan lahayn ma soconhayaan inay shirgudoon samaystaan insha allahu tacaala ay naqiibna ay muxuu ahaaye noo keenaan insha allahu oo ay arrintaas ku dadaalaan si degan hufan u fiirsasho leh baan ka codsanaynaa beesha jareerweyne wabilaahi towfiiq waxaan siinayaa suldaan maxamuud ismaaciil afar xaas iyo kuw iyo labaatan caruur ayuu suldaan ka geeriyooday ilaa u naxariiste maxaa iyaga ku sabsiin lahayd جزاكم الله خير الجزاء ان بشير وافي عن تهي ان وحن لنا ددك او كغيريوday ان الهي سبحانه وتعالى ان شاء الله ان سودانka sabarkiisa Allah siiyo xasaskiisa awlaadiisi ان runtii suudaanka anoo dhan uu naga wada tagay insha Allah nin qaali waa agtada ka ahaa insha Allah waxaan rabaa insha Allah in Mareykanka waxa uu wado runtii in waxa meesha wax badan aan soo maray anaga nin xoolo dhaqata nin beertiisii jooga sintiisii banaya nin malay dabanaya xaaska magaalada iska joomaata oo oo waxba kala ogeyn nin iisha maamula ah ee haddana waxay taagan tahay in salaadiintii odayaasha dhaqanka runtii arrinkaas waxaan dareensanahay meesha ugu dambaysay dadka walaayo walaalooyinka walaayada ku nool runtii arrintaas aad ay ugu dhagsiin maanta laakiin waxaan u sheegayaa u baaqayaa dadka meelaha hardida ku nool in baasha ayna ahayn keliya een shabaab ay ahaynoo ay tahay kelmaddu laa ilaaha ila allah ninka ku dhawaaqaya ay tahay iyo iyo iyo maraykan uu ka dhaxay insha allah halkankaas iyo dagaalkaas een waxaan rabaa inaan ugu tacsiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad insha allah raxmaan dadkii iyo eheladii iyo uu sheegeen een xasaskii zoojooyinka uu ka tagay iyo waalidkii inuu ilaahay subxaana igan sabar siiyo annagana ilaahay soo nafineen intaasaan insha allah ku boornaa mar labaad iyo mar saddexaadba jazaakum allahu khayra aljazaa ugu dambayn kelimada ugu dambaysa waxaan siinayaa suldaan cabdiqani iyo wuxuu kusoo gebagabeynaya waxaan leeyahay kelimada kusoo gabagabaynaya waxaa weeye qabaa'ilka muslimiinta ee bariga africa waxaan leeyahay haddii maartay la lahaa waxaa istahayaa gaalo iyo mujaahidiin waa ka hogaankii qabaa'ilkeena ayaa la laynayaa qabaa'ilku ha diyaar garoobaan wax u dhiman ma laha caruurtoodii haweenkoodii baa la laayey ganacsatoodii baa la laayey maantana maartay zucamadoodii iyo maartay hogaankoodii baa la laynayaa marka waxaan leeyahay cod dheer ku leeyahay muslimiinta bariga africa qabaa'ilka deganii aan maaragtay u diyaargaroono inaan cadowgaas saa'ilka ee horarka ee diinteennii iyo dalkeennii iyo dadkeennii nuqabadeennii ku soo xadgudbaya inaan maaragtay iska dhicinno oon aan u diyaargarowno waxaan leenahay baryo iyo maaragtay idaa iyo oohin iyo tacsi gaala inuguma daynaysee aynu naf iyo maal iyo afba u diyaargarowno maaragtay aan iska celina gaalada insha allah qabaa'ilkuna ha diyaargaroobaan oo cadowga maaragtay iska dhiciyaan intaasaan adar kelimadii kusoo koobi lahaa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaagka idaacadda islaamiga alfurqan ayaad la socotaan markaana waxaynu gudageli doonaa wararka la xiriira xanuunka coronavirus ee faraha ba'anku haya waddamada reer galbeedka ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا
corona weli waa uu sii fidayaa si gaar ah gudaha dalka maraykanka waddamo dhowra ayaa maanta waxa ay soo gudbiyeen dadka cudurka u dhintay iyadoona weli soo gudbintu ay isa soo tarayso oo saacad saacad ayay isku beddelaysaa iminka wararkii ugu dambeeyey xilligan aynu hadlayna ayaan idiin soo gudbin doonnaa maraykanka maanta waxaa ku dhintay siddeed boqol sagaashan iyo toddoba ruux wadarta gudnimashadan waxay noqotay labaatan iyo kow kun afar boqol toddobaatan iyo afar ruux isbayn waxaa ku baxay saddex boqol lixdan iyo lix wadarta gudni waxa ay noqotay lix iyo toban kun sagaal boqol toddobaatan iyo laba ruux talyaaniga waxaa ku geeriyooday afar boqol soddon iyo kow ruux wadarta guud ee dhimashaduna waxa ay noqotay sagaal iyo toban kun siddeed boqol sagaashan iyo sagaal ruux faransa waxa ay soo sheegtay shan boqol lixdan iyo kow ruux inay geeriyoodeen wadarta guudna waxa ay noqotay afar iyo toban kun saddex boqol sagaashan iyo saddex ruux germany waxa ay soo sheegtay soddon iyo toddoba ruux u k waxa ay soo sheegeen toddoba boqol soddon iyo toddoba ruux waxaana wadarta guud ee dhimashada ingiriisku ay noqotay toban kun lix boqol labayo toban ruux shiinaha ilaa iyo hadda waxbama aysan soo sheegin iiraan waxa ay soo tabisay boqol toddobiyo toban ruux turkiga waxa ay soo wariyeen sagaashan iyo toban ruux inay dhinteen biljam waxa ay soo gudbiyeen laba boqol konton iyo afar ruux waxaana wadarta guud ay noqonaysaa saddex kun lix boqol halka turkigana wadarta guud ay noqonayso kun boqol sagaashan iyo sideed ruux iiraanna wadarta guud waxa ay noqonaysaa afar kun afar boqol toddobaatan iyo afar ruux switzerland waxa ay soo gudbiyeen toddobaatan ruux inay geeriyoodeen wadarta guudna waxay noqotay kun boqol iyo lix ruux kanada kow iyo labaatan ruux ayay soo gudbeen wadarta guudna waxa ay noqotay lix boqol toddobaatan iyo afar ruux bortuqal waxa ay soo wariyeen soddon iyo afar ruux inay dhinteen wadarta guudna waxa ay noqotay shan boqol iyo afar ruux yuhuudda laba ruux ayay soo wariyeen wadarta guud dadka dhintayna waxa ay noqdeen boqol iyo saddex ruux sweden labaiyo toban ruux ayay soo gudbiyeen wadarta guud ee dhimashaduna waxa ay noqotay siddeed boqol sagaashan iyo sagaal ruux indiya waxa ay soo gudbiyeen soddon iyo todoba ruux wadarta guud ee dhimashadan waxa ay noqotay saddex boqol labaatan iyo shan ruux waxaa hoggaanka u haya dalka maraykanka oo tiradii ugu badneed cudurkaasi ay ugu dhinteen waxaana uu ka sara maray talyaaniga dhegaysta ogow waxaan keliya la soo tabinayo ee dowladaha ay soo sheegayaan waa kuwa la seexiyey isbitaallada ee dowladuhu ay soo tiriyaan kuma jiraan kuwa guryahooda ku dhimanaya oo aanan tirakoobba laga haynin marka laba kun markay soo gudbiyaan waxaa laga yaabaa shan kun oo kale inay dhinteen oo cidna aysan ogeyn maadaama dadka guryaha ay yaalaan ay ku xanuunsanayaan isbitaalladiina lala gaari waayey halkaa ayaana ku soo gabagabaynaynaa tabintii corona اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
nabadoon cilmi xuseen oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa idaacadda alfurqaan soo booqday waxa uu nabadoonku si aad ah uu kaga hadlay coronavirus oo uu sheegay inuu yahay ciqaab allah subxaana wa tacaala uu usoo diray gaalada waxa uu cilmi xuseen fariin muhiim ah oo dhaxalgal ah uu u diray dadka muslimiinta ah ee la nool wadamada shisheeyaha ee cudurka u halakayay bismi illaahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay wiilkayga idaacadda alfurqaan allah ayaa mahadle naga dhigay dad muslimiina een mataqaanaa nana fahamsiiyey inaan dadkeenna mataqaanaa khayrkii shartaba uga sheegno idaacadaha iyo ilaa maadil meelaha wararkii lasu gaarsiiyo een haddaan ku soo noqdo cudurkan corona corona waxa weeyaan waa cudur mataqaanaa dilaa ah waa cudur ilaahay mataqaanaa awoodihiisa ka mid ah oo ilaahay awoodaha uu addoomankiisa u adeegsado waa cudur duufaanta la mid ah waa cudur la mid ah mataqaanaa biyaha waa cudur la mid ah dabaylaha awoodaha ilaahay welilaa junuud samaawaat ardi u kana la casiizan xakiimaa cudurka horta waa cudur saasa waxaan leeyahay marka anigu dadka muslimiinta ah ka carar karoonaan dhihi lahaa karoonaha ka carar ka carar markaan kuleeyahay ha u qaadanaya inaan cagaha wax ka day aan kuleeyahay haddii caga looga fakan karo maraykanaa ka fakan lahaa shiinaa ka fakan lahaa gaaloo dhan baa ka fakan lahayd oo diyaarad wadata dayaxgacmeed wadata maraakiib wadata aaladaha ugu dheereeya adduunka gaalo wadata ayaa ka dheerayn leed ka baxsan lahayd ka baxsan marka marka kuleeyahay ma ahan mataqaana ka cararkii ataqiinoo lugaha lagu baxsanayay maahan waxa weeyaan uga carar ilaahay mataqaana diintiisa uga carar ka carar gaalnimada gaalka iyo gaalnimada ka carar haddaan rabto ilaahay idankii sida mataqaana aan rajo ka qabno in karoona aad ka fakato gaalka iyo gaalnimada kacar waxyaabaha lagu gaalooba iyo gaalnimada kacar haddii aad tiraahdo gaal baan sahanaya oo la cunaya oo la cabaya oo la dersaya oo la jaalisaya haddii see ku huraysaa mataqaana kudkii gaalka ku dhacay adna waa kugu dhacaya haddaad doonaysa inaad badbaado ood ka badbaado karoona ilaahay idankiisa ka carar gaalka ka fogow gaalku ha kaa dheeraado sidii nebigu yidhi calayhi salatu salaam nebigu wuxuu yidhi muslim ninka muslimka ah ninka gaalkaa dabkoodu isuma baxo isma arko dabkoodu sidaas awgeed ka carar mataqaanaa gaalada waxaad tiri adigoo mataqaanaa isla wanaagsan baad booskaagii gadatay geelaagii gadatay xoolahaagii gadatay adoo xoola haysta baad tiri yurub baan aadaya buufis baa i qabtay Ameri- maraykan baan aadaya buufis baa i qabtay baad tiri xoolahaagii baad waxaad maanta ku dhex joogtaa meel xaggeen ka baxaa ah waa dalkii aad dooratay ninka soomaaliga ah oo gabadha soomaaliyeed dalkii aad dooratay tiri maraykan baan ahay bana maraykan baan ahay waxaan ahay mataqaanaa een- een soomaali maraykan baan ahay wixii aad dhihi jirtay ood ku faani jirtay hadda waa kaasaa wax badan baa leedinka dilay leedinka digay war gaalada ka fogaada war ilaahin ka baqa war risaq ilaah baa bixiya war deeqda ilaah baa bixiya war ka carara yurub iyo maraykan maanta meesha ugu liidata adduunyada weeyaan heer wixii gaareen nicmada ilaahay maanta la gaaray ay yurub yidhaahdaan aadaanka kor ha loo qaado ha nool ku nooleeyo aadaanka war cudurka si ilaahay nooga rafciyo waxay taagan yihiin waqaaluu yaa ayuha saaxiru dculnaa rabbaka bimaa cahida cindaka inanaa la muhtaduuna waa la ogyahay beenaalayaal waay haddii ilaahay ka faydo falamaa kashafnaa canhu alcadaaba idaa hum yankusuuna waa qasab inay burinayaan ilaahay baa horey noogu sheegay gaalo inay mataqaanaa markay xanuunsadaan oo dhibtoodaan ilaahay weydiisanayaan mataqaanaa ama dadka ilaahay mataqaanaa wakiilkooga sida nabi- ambiyada iyo dadka ambiyada dhaxle culummada iyo ay leeyihiin war ilaahay noo barya oo markii ilaahay loo baryo ilaahay ka faydo haddana ay qooqoodi ku noqonayaan waa wax caadadooda ah walaalayaalow waxaan leeyahay dadka maanta soomaaliyeed oo muslimiinta sheeganaya oo jooga yurub iyo america joogow saaki wixii laydinka celinaya maantaad gacanta ku haysaan war xeelad alle xeeladaad uga bixi kartaan ood yurub iyo ameerika uga bixi kartaan uga baxa waxaa laga yaabaa cuduradan inay isdaba hayaana laga yaabaa ee yihiin fa arsalnaa calayhim iduufaana waljaraada walqumala wadafaadica wadama aayaati mufasalaatin inay yihiin baa dhici karta oo isku soo xigaan baa dhici karta koronu u horeeyo ee shan lix toddoba kale ay soo socdaan baa dhici karta war hadeertan meelahaad ku bixi lahaydeen ood maraykan iyo yurub uga dhammaan lahaydeen falankeed qabta allah idin saqiir haddaad muslimiintihiin baan idin leeyahay anigu haddii dee aad ku miratay ameerika oo tiri ameerika aad aamintay oo faaqfaaqda ameerika aad istiri ama mataqaanaa wanaaga adduunya midka aakhira halkan ku jiraa haddaad hay ku taallaa taasi waxaan leeyahay oon ku guubaabinaya dadka muslimiinta eh qaas ahaan kuwa soomaaliyeed ee yurub iyo ameerika jooga war ka soo carara karoonaha karoona waxaa looga cararaa haddaad tabar kala weyso meesha aad joogtid ilaahay adkaartiisa qabo nebiga adkaartii uu nafari oo cudurada laga akhrisanayay akhriso caruurtaada adiga adkaar run ah oo qalbiga kaa jirtay toobadhe haddii aad dembi ku jirto ilaahu toobadhe ilaahay u laabo ameerika dhex joog ama yurub dhex joog ama meesha rabto dhex joog ilaahay markaa u laabato oo tooba rasmiya laabatid toobata nasuux aad laabatid kabacdi waxaad samaysaa in mataqaana saacadaas laga bilaabo gaalada ikhtilaadkeeda ka dhexbaxdo ood caruurtaada adiga gaaladaad ka dhexbaxdo ood gurigaad ku nooshaa isku ilaaliso ilaahaa ka baq mataqaana isku heli maysid inaad karoono ka fakato iyo inaad gaalo la saaxiibto isku heli maysa xaaraantaas waa laga fogaadaa duurka waraabagalaynkaa waa laga fogaadaa gaalo waa waraabagalayn wallaahi cudurka ayagaa ilaahay ugu talagalay insha allahu tacaala sida muuqatay faalaha muuqda ilaah baan kugu dhaarsheeyey xeeladaad gaalkaas ama uga soo bixi lahayd ama ood ugu nabadgelyo diin uga akhrisan lahayd sax ah ood ilaahay tooba nasuuxa ugu noqon lahayd ku talagal ninka soomaaliya gabadha soomaaliyeed oo yurub ameerika joogto waxaan leeyahay murtadiinta waxaan leeyahay murtadiinta cudurka inay soo gataan raba oo wadankii cudur uusan oolin cudur baa karoonaa dhacay hebel baa laga helay dugsiyada hala xiro masaajidda hala xiro dhehaysa dugsiga masaajid waryaa gaaladii xiri weyse adig ku xunoo murtadiin oo nacasiina oo taagdara iska daaya gaaladii waaweyneed oo idin soo dirtay baa hadda ka maagtay dugsiga masaajid in xiraan oo dhahaya aadaanka korha naloo ku qaado waad maqasheen wadanka sbain oo kibirka badan oo mataqaana dhulkii andalus islaamka laga qabsaday ah waxay yidhaahdeen ilaahay ha naga rafiyo cudurkaani aadaanka kor noogu qaada markaas afar xaboo murtadiin oo xamar joogtaa waxay yidhaahdeen dugsigaan xiraynaa masaajidkaan xiraynaa war cudur muslim muxuu ka soo doonay cudur gaal ilahay ugu talagalay ma soo doonay cudurkan eeyaha iyo doofaaraha iyo qamriga iyo zinada iyo fuxshiga iyo baktiga iyo ayaa laga qaada dooliga la cunaa iyo waxaas mukulaalaha dadka cunaa oo cudurkaanu ilahay ugu talagalay fisqigoodu irka isku shareeray ka fogaada dadkaas camalaha hoteelada ha tegina ha tegina mataqaana kalaabyada lagu tunta ha tegina hadaartaa ina dhowrsoontaan reer xamarow waxaan idin leeyahay ama ciddii maqla soomaaliyeed hargeysa ay dhegayso oo boosaaso ay dhegayso oo garawow dhegayso oo kismaayo ay dhegayso oo baydhabo ay dhegayso oo beledweyne u dhegayso oo magaalooyinka laga tuntow waa istaqaanaan ay dhegaysta war ilaahayn ka baqa hadaartaa inaa ka badbaadaan cudurkan murtadiinta warkooda ha yeelina murtadiinta waxay rabaan hal mar cudurka in ku wada dhaco dhammaantiin oo idin gataan oo idinku qaataan lacag oo idinku qaataan mataqaana meelo idinku xereeyaan oo afka idinka wadxeeraan idinka wadxeeraan bay rabaan oo mataqaana idinku dawarsadaan ha ka yeelina iska diida cudurkayaan laysoo waadirin waaridin cudurkan ilaahay muslimiin uguma talagelin gaaluu ilaahay ugu talagalo ku baabi'inaya sidaas awgeed waxaan dardaarmaya soomaali midii badda jirta iyo mid gudaha joogta war ilaahin ka baqa war diintiina usoo laabta war walaalnimada usoo laabta war xaqa usoo laabta war axmaaro axmaaro idinku soo qulqulaysa waxaan leeyahay gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliyeed iyo gobollada waqooyi bari ee soomaaliyeed xamaarada qulqulka idinku soo haysa haddaad joojin weysaan wallaahi bilaahi maalinan maanta ahayn baad ka sheekayn doontaan insha allahu tacaala ood dhihi doontaan maxaa berigii nagu watay war iska joojiya gaalada qurunka wasaqda wadata oo jeermiska wadato qurunka wadato wadankoodiiba uu ku jiro mataqaanaa koomaha uu ku jiro oo uu ku jiro mataqaanaa karantiilka ku jiro war iska joojiya axmaarada idinku soo yaacaysa war waxaan leeyahay waqooyi galbeeday war dadnimaa idinku ognahay walaalayaalow war dad baa joogay meeshaas war muuse bixi afarta xaboo la shaqaysa ma aan waqooyi nooma jirto annaga waqooyi dad baan ku tabaynaa war ilaah baan idinku dhaarshayey aaw dadnimadii aaw wanaaggii marka xabashii horay gadaal idin durdurayso sidai ayixii idin dhex socoto oo waddankiiba idin kala wareegi rabto war dabeecadna waxaas maxay yihiin war waxa weeyaan ilaahay ka baqa ilaahay wuxuu leeyahy laa yajrimanakum shana'aanu qoomin calaa an laa tacdiluu war yowsan qoom cana aad u qabtaan yaysan ku xambaarin in cadaalad ka tagtaan war koonfur oo si aad barre mataqaana madaafiic nagu wada laayay madaafiicda walaalayaal si aad barre idinla dhacay annagaba waa nala dhacay koonfur haddaan nahay walaalayaal walaalaan nahay carada noocaasii yaysan idin gaarsiinin inaad gaalnimo doorataan ood ka carartaan islaamnimadii walaalin aad ka carartaan war walaalayaalo ilaahay in aan ka baqno aan mataqaanaa iswalaashanno aan mataqaana diinteena usoo laabanno aan gaalada iska dhicinno aan axmaarta nagu soo qulqulayso oo cuduradeeda iyo baktigeeda iyo jaadkeeda iyo qurubkeeda noo sawaaridaysa aan iska dhicinno war walaalayaalow waxay iga tahay aniga intaasi walaalnimo waa iga soomaalinimo waa iga diin jacayl waa iga walaal jacayl waa iga dal jacayl waa iga wadan jacayl waa iga dad jacayl bay iga tahay intaasi wallaahi bilaahi qof soo wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed maanta oo muslimad u igama go-aan aniga mataqaanaa inay beenbeen ku dhamato ama beenbeercooda kula dhacana ma jecli ama gudaha ha joogta ama dibadda ha joogte war ilaahay ka baqa walaalayaalow war waxaas baktiga leedin kala ood ooday somalilan mataqaanaa puntland hiirland mataqaanaa jubbaland war baktigaas waa leedin kala ood ooday isma fahamsanidiin war maxaa isku nacaysaan war ma inta nin soomaaliya oo mudahir oo walaalka oo diin leh inta ka carartid maad axmaar dajacabo qurnahoo kristaanahoo kristi xiran miyaad jeclaanaysaa war waxaas macquul miya wallaahi bilaahi maalin maanta inba waxaas fahmi doontaane dad yaha waxaad yeelaysaan ilaahay u soo laabta oo toobadkeena cudurka koronaha la yidhaahdo tooba ilaahay oo nasuuxa ayaa laga magan galaa ilaahay markaa tooba nasuuxa u soo laabatid oo mataqaanaa rasmi aad u soo laabatid ilaahay wuu kaa rafcinayaa cudurka haddii kalentoon ahayn gaalada aad jeceshahay wallaahi wuxuu ilaahay la doonay oo la maagay mataqaanaa ilaahay waa ku ridaya ninkii jecelna waayo nin walba saaxiibkiis wuxuu yahay ayuu yahay nabigaa yidhi calayhi salaam war xamaarihii kenya markaa la saaxiibtaan iyo gaalla la saaxiibtaan in waxa ku dhacay ku dhacayaan laa shaki ha laga fogaado waxaas wakhtigaas war walaalayaal waxaan leeyahay oon idinku boorinayaa maanta mataqaanaa oon ku badbaadi karnaa innagoo diinteenna u soo laabana tannimaan diin lahaynu kama fakan karo runtaa idiin sheegayaa ilaahay caradiisu bannaankay timid muslimiintii lagu garaacayay kuruuska darooliska lagu garaacayay ayaa siay alle u bariyeen adduunka afartiisa koona oo gacmaha u taagayeen ilaahay waa u soo jawaabay muslimiintii jawaabta u soo bilaabayna waxa weeyaan corona usoo bilowday corona haddaad u malaysa inuu adduunka ka dhammaanayo annaguna waagii bareba waxaan dhahnaa ilaahw u siyaadi ilaahw u siyaadi ilaa adinka gaalada la noolna waxaa laga yaabaa inaad tirahda ilaahw naga rafi cudurkaan see see sabab annaga ilaahay baan ka barinay in gaaladana dhibtay oo diinteenna nagu dhibtay oo dalkeenna nagu dhibtay oo dadkeenna nagu dhibtay in ilaahay cudurro ku dejiyo oo ilaahay baabi'iyo oo ilaahay xabad uusan kaga tegin annagaa waagi baryaba ilaahay baryan muslimiin ayaa ilaahay u baryaysa adiguna waxaad leedahay adoo gaal ag joogo lulif yar ka raba ilaahu naga qaad cudurka see see lagaaga qaadaya haddaa rabto inuu cudurka ilaahay kaa qaado ilaahu gaalada ku wareeji ilaahu saacaddaas laga bilaa waan kuu toobadkeenay ilaahu muslimiinta ladhamaynayaan ka mid ahay ilaahu mujaahidiintaan ka mid ahay ilahu rabbi kuwa gaalada la dagaalamayaan ka mid ahay ilahu kuwa gaaladu dhammaynaysaan ka mid ahay ilahu kuwa diintaa difaacayaan ka mid ahay ilahu kuwa daraaddaa loo dilayaan ka mid ahay dheh oo qalbi fiicanoo sax ah ku dheh waa haddaa rabto inaad ka badbaado karoona haddii kalentooyin karoonaha gaalka qoorta ku dhuftay adna waa ku raacsiinaya maanta oo keli ah ameerikadii qooqa badneed oo kibirka badneed oo afarta hone adduunka muslimiinta kala dagaalamaysay oo aniga haleygu faatace muslimiinta tiri maanta oo keli ah laba kunoo wax dhiman baa maanta oo keliya ka dhimatay waa dowladda ugu dhimashada badanne waa dowladda ugu mataqaana halaaga badanne ilaahayna waxaan ka rajaynayna mutataawir inay u noqoto ay israacraacaan cudurro israacraacsan in ilaahay mataqaana mutataabac ah in ilaahay mataqaana uu ku rido ameerika iyo yurub iyo in allaale inta islaamka u daran been idiin sheegi maayo ilaahay awooddiisu way noo baryadii ilaahay aan baryi jirnay way noo kacday ilaahay wuu naga aqbalay ilaahay samaduu ka soo ajiibay baryadeenni masaakiintii layska dilayey garuunka lala dhacayey darooniska lala dhacayey gataalaha lala dhacayey gardarrada arigii la baabi'inayey geelii la baabi'inayey dhirtii la gubayey mataqaanaa ilaa hantidii la yska guranayey ilaahay waa soo jawaabay baryadii muslimiinta walaalayaalow na soo raaca oo meel alle meeshaad joogta adduunka caalamka aad ka joogtaan gaalada dhexdeeba allaha ka dhigay ilaahay barya oo qalbi saafiya ku barya ilaahay korona waa idinka wareej- wareejinayaa insha allah islaamka soo raaca walaalayaalow asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay dadka ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa waxa ay ka aragti dhiibteen iskudayigii dowladda ay ku doonaysay jimcihii inay ku xirto masaajidda magaalada muqdisho oo reer muqdisho ay iska diideen waryaheena maxamed mudde axmed abu muslim ayaa la kulmay dadkan oo isugu jiray rag iyo dumar
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Een, magacayga cabdiqaadir abuukar salaada la yidhaahdaa waxaan u arkaa waxaas inay tahay gaalnimo weliba sii weynaatay oo asalkii ilaan gaaladu waxay diidan yihiin mar walba waa allah subxaana wa tacaala diintiisa waaye waxay inay dumiyaan ay dumiyaan rabaan waa diinta allah subxana wa tacaala nuurkeeda iyo iftiinkeeda iyo ishaacaadkeeda inay dumiyaanay rabaan marka marmarsimo ay u heleen waxba in badan ay raadinayeen oo wakhti badan ay ku soo lumiyeen oo juhud badan oo ku soo bixiyeen maanta marmarsimo waxay u heleen si fudud inay ku ku dumiyaan masajidyadii dugsidii waxbarashadii cuntadii wixii la cuni lahaay dadkii muslimiintaa si guudaa loola dagaalamayaa xagga waxaa lagala dagaalamayaa maalka lagala dagaalamaya waxaa lagala dagaalamaya xagga diinta lagala dagaalamaya waxaa lagala dagaalamaya xagga dhaqanka lagala dagaalamaya waxaa lagala dagaalamaya xagga maaragtay ishaacaadka muslimiinta oo dhan wadhan noqon ha noqda lagala diriraya gaaladii marka dagaalankeedu wax badanoo soo maray meeshii ugu dambaysay hadda waxa waaye in masaajidadii la xiro oo salaadii jimcaha aheed oo sayidul ayaam allah subxana wa tacaala oo ka dhiga asbuuca sayidkeedii aheyd oo muslimiinta meeshaas la rabay inay kala akhbaar qaadaan oo wixii sanasbuucan lasoo maray ay meeshaas ay ka kala gudubsadaan oo wixii culeys ku yimid meesha u yimaadeen ay kula xalogashadaan laga rabay ay asalba marka waxay uga dhigatay dugaal cudurkan ilaahay keenay subxana wa tacaala kuna imtixaanay gaaladii oo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala junuud ilaahayna ka mid ah ilahay junuuddii subxana wa tacaala allah garanaya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu allah junuudiisa allah garanay junuud ilahi buu ka mid yahay wuxuu laynayana waa gaalada iyo wixii raaco wuxuu baabi'inaya waa gaalo iyo wixii la socdo wuxuu rafaadinaya waa gaal iyo iyo dadka maaragtay deriska u eh dadka muslimiintaana waxaa laga rabaa markaasoo kale inuu cararaan allah subxaana wa tacaala iyo diintiisa kaashadaana salaada salaaddii haddii halla kaashada la yidhi xaggee asal wey salaaddii baytullah subxaana wa tacaala beytka ilahi meel lagu xidhana nolol ka dambaysaa ma jirto ha lagu dagaalamo dadka muslimiinta waxaan gaarsiinaynaa marka inay u dagaalamaan allah subxana wa taala diintiisa iyo salaadeeda u dagaalamaan oo soonkoodii u dagaalamaan oo waajibka allah subxana wa taala u dagaalamaan oo cudurkan iska difaacaan difaaca u ah in allah subxana wa taala kitaabkiisa ay qaataan masaajidada ay galaan masaajidka marka hadii laidiin diiday maxaa idiin haray wabillahi tawfiiq بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيكم حسن أنا وكو بلاوي مقعي وحمزة آدم تراب أرنتان وحانو أرقنا هرتا arrin fool xun weeye dadkaana macnaha waxaan waa ka felinayno intaan inka badanaa ka felinayno waxaa waaye wax walba isteed isteed waa jaranjarada koowaad ninka asoo lugta saaray midda sare ma gaarayo marka haddii markiisa markii horeba oo la diiday ilaahay xukunkiisa ilaahay kitaabkiisa in loo xukuto oo loo xukumo oo lagu dhaqmo oo laisku xukumo oo koonkan lagu xukumo ilaahay subxana wa tacaala uu soo dejiyey ee diideen waan ka filinaynay salaadana inay diidi doonaan marka hore dadka caamaday ku sabayanay lahaayeen maya anaga salaada waa ogolnahay masaajidda waan ogolnahay oo xajka waa ogolnahay in badana maanta salaadaysa dukanayso xajkana ogol ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kutiba calaykum asiyaamu ilaahay subxana wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay kutiba calaykum alqitaalu dadka marka maanta waxay qaateen soonkii iyo salaaddii ay qaateen dagaalkii way diideen inay dagaalamaan nafsi nafsadii ayaa ay karaahsatay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala markii ilaahay subxana soonka ku waajib yeelay ee soonka ogolaadeen ee salaadina ogolaadeen kan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waajib yeelay waajibkii ilaahay subxaana wa tacaala qaar ka mid hadday ka tageen tii kaleentan inay ka tegi doonaan waa caddeed ama loo diidi doono haddee markii hore ay ku adkaysan ilan waan dagaalamaynaa anaga yeeli mayno intaan ilaaha nugu waajib yeelay waa isku xeran tahay haddee dhihi lahay maanta salaad looma diideen masaajidana lagama xereen mana la dulmiyeen duligana dusha kama saarnaydeen nimankaana waa atawaasoo bihi bal hum qowmu daaquun macnaha nimankaas waxay u soo yeeriyaan ee u qoraan ayay ku dhaqmayaan waa niman gaale ah oo gaalo u kalkaal ah masaajidda ayay soo gashay arrinta markii dambena waxaa ku xigta wax diin la dhahayo maba jirto inadha cilmaanihii lagu dhaqmo waayna soo socotaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu leeyahy markuu dhibaato keeno fafiruu ila allah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa loo cararaa meelihii ilaahay subxaana wa tacaala lagu raaligarela haddii la xeray ilaahay caradiisu way soo deganaysaa welib way ka sii daraysaa dhammaan bismillaah dadka muslimiinta waan salaamayaa salaamta salaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awalan magaciigu waa macruuf axmed faarax runtii waa dareen aad iyo aad u kulul oo laga xumaado qof walbeeto oo dhiig muslin uu ku jirane la dhihi karo runtii waa wax uu aad iyo aad uga xumaan karo waxa ay ku kaceen dowladda isku sheegtay federaalism aanan wax asal aanan u lahayn magac islaam runtiina maantay ay qaadanayso amar aanan amarkii alla ahayn ummaddiina ay waxaa weeyaan ay ku xukumayso amar ay soo siiyeen gaalo midowday iyo reer galbeed runtii waxaan leeyahay waxaa la yidhaahdaa arrintaas waa arrin laga xumaado dadka muslimiinta ah laga hor istaagay in waxa weeyaan ay u baxaan masaajidada allah subxaanah wa tacaala sida salaada jimcaha ah ummaddana ay ku kulmaan si ilaahay subxaanah wa tacaala ay u baryaan cudurkan waa cudur itixaam ah waxa weeyaan dadka muslimiinta ana waa lagu itixaamaya kuwa gaalada ana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan wuu ku cinqaabaya waxa weeyaan maanta waa cadaab u yimid waa cadaab meel uu igu yimid aysan aqoonin fa ataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun waa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkaas gaalu u soo dejiyey qof muslimana hadduu ku dhaco waxa weeyaan waxa weeyaan waxaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga wadaa waa itixaam dadka muslimiinta lagu itixaamayo ma ahan marka waxa weeyaan dhibaato ay timaado in waxa weeyaan dadkii masaajidada laga kala buryo meeshii kitaabka ilaahay lagu baranayo laga kala buryo waxay ahayd in ummadda ay u firaaraan ay aadaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay baryaan ilaahay in firaar laga noqdo oo waxa weeyaan ilaahay laga fogaado oo waxa weeyaan masaajidadii la soo gelin ma ahan allah in loo dhowaado oo keligii loo sujuudo ummadda ay jamcaan ninka xanuunsan la ogaado ninka xaaladiisa ay si kala tahay la ogaado ayay ahayd in masaajidada la iskugu yimaado allah gacanta loo taagtay ahayd in kitaabadii ilaahay la bartay ahayd dugsiyaasha in la imaaday ahayd oo waxa weeyaan kelimadda ilaahay subxaana wa tacaala kor loo qaado ilaahayna u arko in ummadda ay qaateen itixaankii uu u keenay itixaamka waxa weeyaan kasoo horjeedkiisii duddiisana uu yahay kun lagu ciqaabayo cadowga allah subxaana wa tacaala ee waxa weeyaan dadka muslimiinta ah afar iyo labaatanka saac maantay ku garaacaya wax aysan u adkaysan karin sanaadiiq iyo waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa fuustooyin waaweyn dushooda ka keenaya caruurta haweenka iyo waxmagaradka haweenadii ku soo weeraraya meelaha dadka islaamka ay ka taliyaan iyo walaayooyinka waxaa weeyaan ruush baa ilaahay cinqaabaya ilaahay wuxuu cinqaabayaa maraykan uu cinqaabaya ilaahay wuxuu cinqaabayaa jala jalaalu waxaa weeyaan ingiriis buu cinqaabaya wuxuu cinqaabayaa waxaa weeyaan talyaaniyu cinqaaba allah subxaanahu wa tacaala ayaa cadaabkan gaalo u keenay بسم الله الحمد لله وكفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أرنكاس هدان usoo laabto horta allah baan marka koowaad mar labaad u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa walaalaha ka shaqaynaya fikirka dadka muslimiinta ah sida idaacadaha mataqaanaa culimada wax kasta ayaan allah uma kadib u mahad celinaynaa wax la sugayo waxaa layidhi nabar la sugayo naxdeen male waa wax laga sugaaya nimanka oo sheeganaya dowladda sheeganaya ee riddada waa wax laga sugaayaba ahayd waxay hore usoo sameeyeen tijaabooyin bay kusoo sameeyeen dadka muslimiinta ay haystaan ay xoogga ku haystaan tijaabooyinkaas oo ah inay dhiigooda iska bannaystaan dhiigooda meelo gadisan ay ku kala ay bannaystaan nimankan oo afrikaanta calooshaqaystayaasha oo waddanka la keenay ayaa waxay joogto ka dhigteen inay dadka muslimiinta intay baabuurtooda marsiiyaan anina ayna weydiinin tijaabe ahayd markii dadka baabuurka la marsiinayay sheekh tijaabe ahayd tijaabadii labaad waxaa timid in la dhaho cudur baa yimid hadday masiiba dhacdo allah baa loo noqdaa ilaahay baa loo toobad keenaa qur-aan akhriskaa la badiyaa cibaadadaa la badiyaa waxaa la badiyaa inay qofka uu xuska ilaahay uu ku dadaalo cabsida ilaahay wixii dunuuba ka dhacdana uu allah uga toobad keeno qadiyaddii sidaas ayada ahayd waxay sameeyeen nimankii waxay dhaheen waxa mabda ilan moogtahay nin waliba macallinkiisu wax ka qaata macallimiintooda waxay dhaheen waa in guryaha lagu xirmaa waa inaan bannaanka loo soo bixin waa inaan shaaracyada la imaan waa inaan la isa salaamin ulajeeddadu waxay tahay muslimiintu dee inay isa salaamaan bu mataqaanaa ayaa mataqaanaa uu allah u jideeyey oo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd in la isa salaamo oo salaanta la badiyo marka ayaga oo la dagaalamaya sunnooyinkii iyo diintii allah ayay qadiyadaasay qaateen hadday qadiyaddaa qaateen haddana waxay dhaheen iskuulaadka iyo jaamacada ha la xiro jaamacadaha iskuulaadka ha la xiro dadkii waa ku qadcay kadib waxaa dhacday in la dhaho dugsi qur'aanada ha la xiro markay ku guulaysteen inay mataqaanaa dadku ay ka yeelayn u dhaga nugul yihiin amarkooda waxay dhaheen ha la xiro dugsi qur'aanada dadkii wax ka dagaalama markay waayeen waa la yeel amarkoodii la qaatay dugsi qur'aanadii ilmihii muslimiinta ahaa ee dugsiyada dhiganaya ayaa la fasaxay qadiyadii markii haddana dhacday dee maxaa ku xigta waxaa layidhi libaaxay la tagbartay ka rid waa ku ceeb wuxuuna qofka bini'aadamka kolba waxbay ay gaaladu ku tijaabisaa dadka muslimiinta waxbay ku tijaabisaa waxaan markay oggolaadaan waxaan kalay ku dayaan sidii falastiin ka jirtay ayay soo rogeen inaan masaajidada aan lagu tukanin iyo waddamada gaalada ay gaaladu ay ay awoodda ku leedahay haddii waxaa caddaatay waddanka soomaaliya nimankii dadka ay ku qaldamayeen ay ku sirmaayeen waxaan leeyahay dadka soomaaliyada muslimka ee magaalada muqdisho ku nool iyo magaalooyinka kalow dadkii aad lahaydeen nimankan waa muslimiin way tukadaan masaajidaday galaan waa niman muslimiina inay dhaheen masaajidkii jamcayaasha aan lagu tukanin masaajidkii jamcayaasha aan lagu tukanin taasaa daliil u ah waxaan marka leeyahay dadka soomaaliyeed waxaa la gudboonaya muslimka inay dagaalamaan oy xabadda ridaan sababtooda wax kaloo u dhiman ma ay jirto ma ay jirto haddii la yidhi ruuxa muslimka oo soomaaliga oo dastuurkooda ay ku soo qoreen dastuura gaaloodkooda wuxuu ku qaangaalaa siddeed iyo toban sano hadday ay mataqaanaa ay iskuulaadka iyo waxbarashooyinka ay joojiyeen hadday haddana dhaheen dugsi qur-aanadii hala joojiye hadday dhaheen haddana masaajidadii laguma tukan karo wax kale oo dhiman ma ay jireen hala dagaalamo ayaan boorinaya ka fikir ahaan iyo ka odaynimo ahaan waxaan leeyahay dadka muslimiinta in badanna waa u sheegay dadka muslimiinta ha dagaalamaan dagaalka ayuu cisiga ku jiraa hadday magaalada muqdisho inay ka dhex dagaalamaan weltiisana aan ku boorinaya wa- nin waliba wuxuu haysta u ku dag uu ku dagaalama aynana yimaadaan safka masaa safka mujaahidiinta naftood iyo maalkoodana ay kala mataqaanaa siday ay mujaahidiinta ugu taageeri lahaayeen qadiyaddaas ay dadka muslimiinta ay qaataan anigu intaasaan ku boorinayaa qadiyadaasaana u arkaa xal kale oo in allah loo laabto oo la dagaalamo aan hayn ma jiro Ha, xal kale lama helayo sababtoo salaaddii ilaahay waa la isu diiday wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun magacayga waa caliyare marka walaalo arrintaas waa arrin aad iyo aad u fool xun maxaa yeelay meeshii ilaahay lagu caabudi lahaa oo ilaahay lagu tuugi lahaa oo ilaahay subxaana wa tacaala culeyska iyo cudurkan oo la sheegaya coronavirus oo ilaahay nagu qaadi lahaa meesha lagu oo ilaahay lagu caabudi lahaa lagu tuugi lahaa haddii la xiray hadda waxaan u maleynaha meel kaloo ilaahay lagu tuugayo ma lahan maxaa yeelay meelo fara badanaa jirto dugsiyada waa la xiray een meelihii qur-aanka lagu barana waa la xiray hadda waxyaalaa la xiray haddeen aan ku taataabto waxaa ugu badan meelaha diinka ilaahay lagu barto subxaana wa tacaala lama xirin liida lama xirin lama xirin baararkii lama xirin jaadkii lama joojinin waxaasoo dhan way socdaan marka waxaad moodaaba dadkan inay dagaal ay ku yihiin diinka alle subxaana wa tacaala ee yacni een gaaladii kasoo dhadhacsiisay meelahaas in la xiro si dadka ay u baaba'aan balse laakiin shacabka soomaaliya meel kastay joogaan codkay maqlaan waxaa uu sheegaya arrintaas inay ka dhiidhiyaan ay kasoo horjiisadaan maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fafiruu ila allah ilaahi ha loo cararo hadday dhib timaado hadda ilaahi ha loo cararo haddii la yidhi meesha ilaahi loogu cararo haddii la xiro intee loo cararaa waayo Wa- waa maya marka insha allah soomaaliya meel kasta meel alle meeshay joogto hadday ima qalayaan arrintaas waan kasoo horjeednaan kamana yeeleyno waana kasoo horjeednaan boqolkiiba boqol waalaisalam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhawaa idaacadda alfurqaan magacaygu waa abuu maxamed almaqdishi Een, haddaan dareen ka dhiibto waa falfool xun ay ku kacday dowladda ridada ee muqdisho xukunto Ee, muqdisho dowladda xukuntana in muddaa dadka waxay ku sabaansabaysay inay tahay dowlad muslimada waa waxayna caddeysatay tii ugu dambeysoo ah rukniga labaad oo is- diinka ee asalaah taas ayay dadka u diiday marka waxaa leeyahay ummadda waxaa u caddaatay gaalnimada dowladdan riddada ah haddii markii hore ay iskaga dhigaysay dowlad muslimada inay tahay ha ogaato wixii saacadahaas ka bilowdo inay dowlad riddo tahay diinka ilaahay inay hal taako aysan ugu olin insha allahu tacaala Een, ilaahay markuu ka hadlayay wuxuu yidhi waman adlamu mima manaca masaajid allahi an yudkara fiiha ismuhu wasaca fii kharaabiha dowladahan soomaaliya joogana waxay ka shidaal qaataan dowladaha gaalada waaweyn meeshaas waa laga soo diray waxaa loo soo dirayna shareecada islaamka isku xukunkeeda marka ugu horeeyay in ay daaqadda ka bixiyaan isteeb isteebayna u wadaan mar dhoweyd waxaa la xiray meelaha qur-aan saarka iyadoonan wax loogu soo gambahay iyo coronavirus jirin haddana masaajidada ilaahay madaarista waxay u sameynayaan een, marmarsiyo ayna rabaan inay masaajida ilaahay ku xiraan een, madaaristii ay dadka ka joojiyaan ayagoo ku marmarsiyoonayo bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa umactiyatulaa la dhahaa Een, anagoo ku hadlaayo gabdhaha mu'minaadka afkooda joogana walaayaadka islaamiga lagu dhaqo shareecada islaamka muslimiinta muqdisho jooga waxaan ugu baaqaya qowlka ilaahay oo yidhi walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum mar walba waxaa run noqonaya hadalka ilaahay subxaana wa tacaala Een, waxay rabaan gaaladan maanta wax kale ma ahan in arliga dhan inay ka dhigaan dulli inay ku maamulaan kitaabka ilaahay ay bedelaan taasna marnaba ma noqonayso haddaad la socotaan hadallada mujaahidiinta ay dhahayaan carliga dhan waxaa lagu dhaqayaa shareecada islaamka taasaana insha allah ilaahay fadligiisa taasaa run noqonayso walaalaha muslimiinta waxaan u sheegayaa masaajidada gaalada maanta ay ka xireen dugsiyada ay ka xireen intaasba waxaa waaye kitaabka ilaahay meelihii lagu maamuli lahay ay xireen oo lagu caabudi lahaa ilaahay ilaahay waxaan kuu baaqaya ilahay halkiisa u dhahay fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin maanta cudur haddou dilaacay cid uu ilaahay u qoray maahana cid kale aysan ku dhimanayn qadarta ilaahay inaad rumaysaan oo ilaahay rabbi subxaana wa tacaala u carartaan aa idinkugu baaqi lahay maanta waxaa la rabay cudur hadduu dilaaco in masaajidda lagu ordo toobada ilaahay loo ardo kitaabka ilaahay qur-aanka ilaahay loo ardo ilaahay istikfaarta inaad badisaan meeshii la rabay ay idinka xiran maanta wax kale ma u xirine inay aakhiro aa naarta maxaytooyo macooda aa kula ahaataan ay rabaan bas xaasinimada intaasay ka tahay ee walaalaha muslimiinta waxaan ugu baaqayaa dhiigooda maanta waxaan isleeyahay dareenkooda kolley dagaal ayaga kiciyeen dhiigooda maasha allah maanta iimaan ayaan ku tuhmaya dadka walaalahaas waxaan leeyahay inay imaadaan walaayaadka islaamiga ee shareecada lagu dhaqmaayo shalay haddaa u dagaalanteen masaajidad mana laga xiraayo inta uu yaallaa masaajid aan laga xiraynin dugsiyo sidoo kaleeto dowlad musalsala marka waxaan kugu baaqayaa dulligaas inaa kasoo tagtaan oo walaayaadka muslimiinta usoo haajirtaan ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraaqaban kahiiran wasaca waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi uma yudrikuhu lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah walaal geeridu mar uun waa la dhimanaa laba mar ma la dhimanaaye ilaahay subxaana watacaala intaa usoo niyeysatid dartiisa soo hijro oo imaa walaayaadka islaamiga ah haddii aad soo hijrootid dhulka muslimiinta waxaa ku hele ilaalo fara badan daryaal fara badanaa ku helaysaa insha allah saa raja umusaamee dareenkaas waxaa u arkaa dareen aad iyo aad u liito waayo oo fal gaalo oo bakti ku kaceen oo ebelba dowlad ma jirna waa daaqood haddana waxaa dhihi lahaa in layska celiyo laga soo hijroodo oo meeloo gaalo joogto waa afar laasan ee carada alle kusoo degaysa waa meeshaas dadka reer muqdisho waxaan ugu baaqi lahaa walaalahee rag iyo dumar muslimiinta inay ka soo hijrooda meesha gaalada joogaan ee safka safuufta islaamkana ee soo galaan ee cadowgan dhinacay ka celiyaano ebelba gaal muslin iyo muslin iyo kalama soo celin isla gaal shabaaba u socdaa iyo waxaas waa been gaalada waxay usoo duujisa islaamka inay dulleyso ee diintooda ku tumato ee sharaftooda iyo cirdigooda ku tumato ee gabdhahooda haddoon haddayna afartaa wiila mujaahidiinta ayna ahaan lahaynin uganda iyo burundi waxay dhihi lahayeen gabdhahay xog ku haasan lahaayeen awoodoodan ilaahay wuu insha allah raayadoo dhulkuu ku diray raayada tawxiidka meel ahayn shaqaymayso insha allah ani heer muqdisho waxaan uga baaqi lahaa dadka walaalahii ay yihiin ha ka soo hijroodaana safkane ha soo biiraana ee cadowga dhinac ha ka celiyaan iyayna guryaha ku fadhina in firo in qafaafo olba ilahi subxana watacaala yiri iga anoo ku bilaabaya uma cabdikariin arintaas meesha ka dhacda waxaan ka leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun qul lan yusiibana allah ilaa maa kataba allaahu lana midda kale ee arintaas muqdisho ka dhacday waa arin aad looga xanuunsado awalan haaniyan dadka ay ku dhacdana waa dad ina looga baahan yahay inay banneeyaan saaxadaas ee dawaaqiidda ku kulmeen ee acdaa'ullaahi ay ku shirayaan ay ugu shiraayaan diinta ilaahay duminteeda ay ugu shiraayaan muslimiinta khaasatan inay colaadiyaan marka sidaas darteed waxay doonayaan inay laaluush qaataan oo dadkii muslimiinta ahayna ay buqnagooyaan oy cibaadadii rabbi ku lahay oo waajibka ahayd ay ka xarimaan marka waxaan leeyahay ha ka banneeyaan saaxadaas ha banneeyaan ha soo aadaan wilaayaadka muslimiinta ha soo buuxshaan waa u baahannahay waa walaalaheenna waxay u baahan yihiin waa cibaado waxay u baahan yihiin waa inay rabbigooda la waxidaan dadka kale walaalahooda ha noo imaadaan ha banneeyaan ta kalena gaalada meel kastay joogto iyo dawaaqiidda ha iska celiyaan waxaa u bannaan inay la dagaalamaan inay iska celiyaana u bannaan waxaa jiirta ila xanuunaysa oo la jarircoonaya waxa weeye dadkaas maanta ee masaajidii laga xiray ee goobihii diinta laga xiray oo macallimiintii laga leynayo oo ninkii ilaahayba ka run sheegay cibaadadiisa lagu haysto maxaad madaarista u furtay maxaa masaajidda u furtay xaggee loo baxa haddii labadii maal oo lagu faka lahay la aadi waayo xaggee loo baxsanayaa waa su-aal ma isweydiisay reer muqdisho ma isweydiiseen arrintaas haddaadna isweydiin hadda isweydiiya haddaad damqanaysaan oy damiirtiinna nooshahay ka banneeya dadka amaba ayaga dira ama adinka ka soo baxa labadaas maada midaa idin fur فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaana barnaamijka dhuuxa wareysida caaw halka ayaan kusoo gebagabeynayaa dhammaanteenaba fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضال